أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga al andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobbo ay ka mid yihiin inshaa allah warar sheegaya in qaramada midoobay ay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kufaarta afrikaanta ku khasabtay inay soo wareejiyaan agabyadii ay ku shaqaynayeen si loo iibgeeyo iyo dowladda xabashida etoobiya oo la sheegay in midowda afrika ay ka codsatay soo dadejinta bixitaanka ciidamadeeda soomaaliya kaga sugan warbixin ayaan caawo idinkaga haynaa iska hor imaadyo iyo dibadbaxyo rabshado wata oo maanta ka dhacay degmada waaberi xilli kooxda riddada soomaaliya ay dib u soo celisay dhulboobkii ay ku haysay shacabka askarayn khasab ah oo dib uga soo cusboonaatay gobolka oromiya ee dalka itoobiya maxay ka dhigan tahay in xabashidu ay qafaal samayso xilli uu dagaal culus ka soconayo gobolka barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa qodobbada kale ee barnaamijka waxaa ka mid a muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada oo soo bandhigaya dhibaatada dadka shacabka muslimiinta ah ka soo gaartay duqayn ay cadowgu ka fuliyeen deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellaha hoose muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan warar soo baxaya ayaa sheegaya in qaramada midoobay ay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kufaarta afrikaanta ku khasbeen in ay soo wareejiyaan agabkii ay ku shaqaynayeen si loo iibiyo dhinaca kalena dowladda xabashida itoobiya ayaa la sheegayaa in midowda afrika ay ka codsatay soo dadejinta bixitaanka ciidamadeeda ku sugan soomaaliya haddaba warbixin amuurahaasi daaran waxaa inoo haya nuur cali warsameh abusheyba wax loogu yaro qaramada midoobay ayaa waxay bilowday inay cadaadis saarto qaar ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xafiiska taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kooxda riddada ee markaa magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano unsos ayaa bilaabay in uu guda galo go-aankiisii ahaa in uu xaraasho dhammaan qalabka qaramada midoobay ku yaala soomaaliya ka hor intaaan si rasmi ah loo weyn taageerada maaliyadeed ee maraykanka uu bixiyo iilo xogagaal ah ayaa sheegaya in xafiiska qaramada midoobay ee taageerada soomaaliya unsos uu faray saraakiisha ka tirsan howlgalka midooda afrika ee ku sugan muqdisho iyo baydhabo inay baneeyaan konteynaro ay hadda u isticmaalaan hooy ahaan islamarkaana ay wareejiyaan qalabka debdemiska iyo guryaha guurguura ee yaala saldhigyada amarkan wuxuu si gaar ah ugu socdaa ciidamada xabashada etoobiya iyo kuwa yuganda ee qaybta ka ah soo duulayaasha afrikaanta taasoo muujinaysa in bixitaanka ciidamada ay ku horeyn doonaan isla dowladahani tallaabadan ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay diyaarinta arrintaa oo la qorshaynayo in xaraash lagu iibiyo ka hor bisha sebtembar ee soo socota xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa doonaya in qalabkan uu tirokoob oo ku sameeyo kadibna uu geeyo meelo cayiman si uu uga iibiyo shirkado ganacsi oo doonaya inay suuqa geystaan si ay macaash uga sameeyaan ilwareedyadu waxay sheegayaan in unsos uu maalmihii u dambeeyey bilaabay inuu qaar ka mid ah qalabkiisa iyo hantidiisa kale ku iibiyo xaraash waxaana saraakiisha kufaarta afrikaanta ee ku sugan muqdisho iyo baydhabo lagu wargeliyey in konteenarada ay hadda degan yihiin ay ka mid yihiin hantida la filayo in xaraash lagu iibiyo sidoo kale ilwareedyadu waxay sheegayaan in qalabka debdemiska iyo agabka kale ee la xiriira la filayo in laga qaado goobaha ay hadda yaalaan oo ah saldhigyo ciidan loona diyaariyo in lagu iibiyo xaraashka diyaarado xamuul ah oo ay ku buufsan tahay calaamada qaramada midoobey ayaa ka degay magaalooyinka baydhabo iyo buurhakaba iyo garoonka muqdisho qaybta ay isticmaalaan duulimaadyada qaramada midoobey iyo safiirada reer galbeedka diyaaradahan ayaa daabulaya qalabka la soo ururiyey ee ay isticmaalayeen ciidamada eyusom waxaana la filayaa in la geeyo magaalooyinka nairobi ama mombasa halkaasoo ay shirkado ka iibsan doonaan dhowaan ayay ahayd markii uu xafiiska unsos iclaamiyey in qaab naado ah uu ku xaraashayo qalabka ka yaala dalka soomaaliya qarashka ka soo xarooda agabyada la xaraashayo ayaa la rumaysan yahay in ay qaadan doonto qaramada midoobey dowladaha silibiyiinta afrikaanta ee ciidamadoodu qaabka calooshoodu shaqaystinimo ku joogaan soomaaliya ayaa ka walaacsan cidda ka bixinaysa lacago boqolaal milyan dollar ah oo dayn ahaan ay ugu leeyihiin reer galbeedka lacagahan oo badankood ah mushaaraad israacraacay oo aan la siin ayaa waxaa ballan qaaday midooda yurub tan iyo sanadkii labada kun koo iyo labaatankii hadda oo howlgalku wajahayo maalgelin la-aan una soo dhowaaday wakhtigii gebagabada ayay dowladaha afrikaanta ay ka cabsi qabaan in iyagoo qaamaysan ay ka guuraan soomaaliya dhinaca kale dowladda xabshida etoobiya ayaa la sheegay in ay dalab u gudbisay ururka midooda afrika oo ku saabsan in bixitaan loo ogolaado qaar ka mid ah ciidamadeeda ku sugan dalka soomaaliya warbaahinta maxalliga ah iyo midda gobolka ayaa faafisay warqad ay etoobiya gaarsiisay taliska howlgalka eyusom taasoo ku saabsan in lasoo dadejiyo bixitaanka qaar ka mid ah ciidamadeeda wuxuu qorshuhu ahaa in guutooyna ka tirsan ciidamada yuganda laga saaro saldhigyo ay ku leeyihiin muqdisho iyo shabeellada hoose kadibna lagu xiijiyo ciidamada burundi ee ku sugan shabeellada dhexe balse xukuumadda adisababa ayaa codsatay in insaxaabka iyada lagu bilaabo sababo la xiriira culeysyo amni oo ka jira gudaha dalkeeda militariga etoobiya wuxuu doonayaa in qaar badan oo ka mid ah ciidamadiisa ku sugan soomaaliya uu u raro gobolka tigre si loo xoojiyo dagaalka laayaanka ah ee ka dhanka ah jabhadda hubaysan ee t b l f waxaa la filayaa in isbuucyada iyo bilaha soo socda ay kumnaan ka tirsan ciidamada xabshida etoobiya ka baxaan deegaano ka tirsan gobolada baa iyo bakool ama si aad ah loo dhimo dhinaca kale warbixin ka hadlaysa xaaladda soomaaliya oo ay diyaarisay congression research service oo ah hay-ad cilmi baaris oo ka tirsan maktabadda baarlamanka maraykanka ayaa lagu baahiyey bogga rasmiga ah ee koongareeska maraykanka warbixintu waxay si weyn uga dayrisay xaaladda amni ee kooxda villa soomaaliya oo ay ku tilmaamtay mid aad u liidata oo wajahaysa caqabado waaweyn halka jihaadiyiinta al-shabaab ay qirtay inay yihiin awood aanan la iska initiri karin oo gacanta ku haya dhul aad u ballaaran maamulka ridada ee garwadeenka uu ka yahay xasan gurguurte ayaa warbixintu ku tilmaantay mid aad u nugul oo ay ragaadiyeen khilaafyo siyaasadeed qabyaalad iyo sidoo kale musuq maasuq baahsan ururka al-shabaab wuxuu weli awood u leeyahay inuu weeraro ka fuliyo muqdisho mararka qaarkoodna madaafiic ku weeraro garoonka diyaaradaha ee aadka loo ilaaliyo halkaasoo ay ku yaalaan safaaradda maraykanka iyo xarumo kale oo diblomaasiyadeed ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey koongareeska maraykanka warbixintan oo hadalkeeda sii wadata islamarkaana muujinaysa halisaha isbarkan ee dul hoganaya soo duuliyaasha ayaa tiri sanadkii labada kun labaiy labaatan dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ayaa xitaa gudaha u galay xindaabka xerada xalane waxaa kaloo warbixintu ay sheegtay in guluf xoogan oo militari oo dalalka reer galbeedka iyo kooxda gurgurta ay labada kun labaiy labaatan iyo labada kun labaatan iyo saddex ku qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka oo natiijo la-aan kusoo ilaaday kadib markii jihaadiyiintu ay fashiliyeen islamarkaana ay dib ula wareegeen deegaanadii laga qabsaday sida warbixintu ay ka dhawaajisay duulaankan gardarada ah ee midooda afrika ku soo qaaday soomaaliya oo bilowday labada kun iyo toddobo ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah howlgallada ugu dhimashada badan ee ka dhacay dunida guudkeeda maraykanka midooda yurub turkiga imaaraadka carabta iyo dalal kale ayay warbixintu tilmaantay inay faramaran ka joogaan dadaal badan oo ay geliyeen xoojinta awoodda maleeshiyaadka dabadhilafyada soomaaliya si ay mustaqbalka ula wareegaan mas-uuliyadaha ay hadda hayaan ee ciidamada midooda afrika warbixintu waxay si cad u sheegtay in maleeshiyaadkani ay yihiin kuwo kala daadsan oo aad u tabar daran islamarkaana aan lahayn awood ay mas-uuliyadda kagala wareegi karaan ciidamada afrikaanka ee waardiyeya magaalooyinka ay ka shaqayso kooxda ridada soomaaliya qorshaha washington ee joojinta taageerada maraykanka ee xafiiska qaramadii midoobay ee unsos ayay warbixintu sheegtay inay dhalisay walaac aad u xogan oo laga qabo in marka ayusom baxdo jihaadiyiintu ay la wareegi doonaan soomaaliya khubarada qaramadii midoobay ee la dagaalamaa waxa loogu yeero argagixisada oo warbixinta koongareesku ay soo xigatay ayaa sheegtay inkastoo hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta uu maraykanku duqeymo ku ikhtiyaalay haddana dilka hogaamiyaashani aysan wiiqin ama burburin awoodda iyo iskuduubnida mujaahidiinta al-shabaab
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka iska hor imaadyo iyo dibadbaxyo ka dhacay degmada waaberi xilli kooxda ridada soomaaliya ay dib u soo celisay dhulboobkii lagu yaqaanay magaalada muqdisho waxaa tan iyo markii uu hoggaanka kooxda ridada soomaaliya noqday murtad xasan gurguurta ka taagnaa dhulboob xooggan oo ay ka samaynayaan dhammaan degmooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana la xaqiijiyey in dhulboobkaasi ay ku barakaceen boqolaal kun oo qoys kuwaas oo haatan wajahaya hoyla'aan xooggan muqdisho ayaa maanta mar kale marag ka noqotay dhulboobkii ugu xoogganaa ee kooxda ridada soomaaliya ay samayso markanna waa degmada waaberi oo ka mid ah degmooyinka ugu facaweyn magaalada muqdisho islamarkaasina ugu qadiimisan dhismayaasha degmadaasna ay qaarkood dhisan yihiin ku dhowaad boqol sano shacabka ku dhaqan xaafadda buule eelay ee degmada waaberi ayaa saaka ku soo waaberiistay guryahooda oo xalay saqdii dhexe lagu qoray dumis taas oo gadood xooggan oo markii dambe dagaal isku beddelay ay uga hor yimaadeen maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muslimiinta ah ee degmada waaberi oo warbaahinta si cara leh uga soo muuqday maanta
saaki waxaan kusoo waabariisana anaga oo rinji darbooyinka anaga derbiga rinjina lagu qoraay marka markaan soo baxnayn waxaan allahay dumisaa leedihiin dumiska aan lahaana anaga horta xaafad oo waxa ma degane abasiiw ma degane xaafad ay doola dowlad leedahayna anaga ma degane anaga waxaan degannahay xaafad abka abka e wixii anaga nala dhashtayaa sagaashan jir eh anagayaa kusii xigno marka maanta anaga inay anaga gurigeena caruurtii kusii dhal kuwii kale sii dhalayaan anaga inaan maanta nala barakiciyo diinta ma dhigayso xaafaddii abasiiba ee haraadsato anaga abasiiba ma nihi xaafadeena hamaanha noola siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u sheegaynaa soomaali iyo shacabka soomaaliya in lagu wado in lagu wado dalka iyo shacabka boob iyo dhac in lagu wado dad masaakiin ah oo kumanaan kun gaaraya toban kun ah aan guryahaysan guryahooda in la dumiyo ee la dumiyo ee la baabi'iya intay aadayaan ee magagashanayaan xataa meel loo sameeye ma laha sharcina ma aha nidaamna ma aha dulmi ayaa nagula wadaa war anaga dulmi waa ka dhergno waryaa gumaystaha bortuqiis ayaa annaga dalkan kala dagaalanay talyaanigaa kala dagaalanay maxasan shaqa ayaana dhexaysaa waryaa oo guryaheena nagu burburinaysaa waryaa dulmiga iska jooji waryaa waa lagu qaban doonaa caawaa dhiman doontaa qabrigaa ku sugaya dadkan galdan ku soo taageerayna ha joogaan waryaa waddankan wuxuu u baahan yahay shacab difaaca iyo dalkiisa dadka waa maato war eeg waryaa dadka fiiri maato waa waryaa yaa dadkan waxa u qabanaya dulmigaa kuwa shacabka ka jooji madaxweynaha tahay alla garo waryaa alla ka baq waryaa marka mar walba meesha beedka ilaahay nagala fogaado afcamdan nagala fogaado affiican marka ilaah laga cabsato dowladda laga cabsato maxaa beg ilahay waaye meesha dumina waa la yaqaanaa meesha shacab macaalam iska leh saakiyaa lagu qoraa so qoran la arkay dumi soo qoran al arkay dhib haa maasha shacabka khaasan qada hal shayna la dhacma hal gabar la dhaawacay oo adin xabada ridaayo shacabkii maxaa waxba lagu hidaayo aasna maratamad khalad baan khalad waay khalad waay waxaan dareemayaa waa cabsanaynaa waa cabsanays waa cabsanaynaa mafaan cabsanaa dareemayna waa cabsanaynaa marka insha allah marka waxaan rabnaa cabsida maxaa shacabka wax ma haystaan wax guurataan ma haystaan dada baahan mafaan dadaa qadooy dadaa qadooy wax ma haystaan waxa dareemaynaha xerowle baan xerowleyahay xertana maxaa xagay aadaysaa marka ma ilaha cabsado ilaha cabsado ilaha cabsado barwaa dhimanaysaa walweydiya walweydiya walweydiya waxa meesha dhaca walweydiinaya marka ilahay cabso ilahay cabso laga yaabo dadka inay dhahayaan masaajidka been waayo dumis laguma qorin oo qoriya kana fiiri ku aadi kaamirada kaamirada ku aadi oo qoriya waa lagu qoray waa masaajid ilaahay ha waa lagu qoray waa lagu qoray سمعت اوغا اوغا عبسنا محل مسجد تمام حتى مع بلان تاين وعبسونين تاين مسجد دومري تاين ما خيلون اوغا خيلون وافلين اشرا وافلين اشرا وافلين ان شاء الله باذن الله كريم السلام عليكم وحان لهي جماعه بولا ايلاي مساجد ku yaalo oo cid sheekaashi agtooda walaalayaal oo ilaahay laga cabsado waxa adduunka waa laga tagaa beedka ilaahay dumasna waa u qorteen guriga la isku ogaa hadan masaajid ma ku soo darsateen ilaahay laga cabsado adduunka waa laga tagaa qabri iyo qiyaamad dad sugaaya walaalayaal oo ilaahay laga cabsado jooga waxaa adduunye waay waxay tahay ma leh waa laga tagaa walaalayaalow ilaahay ka cabsada beedka ilaahay noo nabadgeliya gurigii adduunya qaadateen beedka ilaahay baa imaanaysana beytulnaas ma ah beytullahi waa kan ilaahay ka cabsada duhur waaye intaas wallahi waxaan ku tukanaya anoo yaraanteeda shan sano jiro aan bilaaba masaajidkan kutukushaalkiisa wallaahi beedka ilaahay ninkii dumiyey waxaa waaye isagoo guriga ilaahay dumiyey oo kale waay ilaaha la xisaabtamaayo wallaahi shaqaaqooyn badanaa loola kulme dhibaato badanaa loola kulme marka ilaaha joogaa wabilaahi towfiiq xaafadan baaray dhaafinaa lalahaa gurigaanaan leenaha anika dumisaan waa beriyaa lalahaa anika dumisaan nool ku qori boqol san ka badanaa deganahay dabaqooshin kale ma la taabanaya laakiin wejwejaa socdo xaq maba socodo cadaalad ma taalo cadaalad la'aanay taalo gurigaan abka ab waa gurigaan meeqa sano waaye haddaa dumis la dhahayd maantaas dumis noogu soo qoray sabti waa la duminaha la dhahaya xaq miya kan ma la duminaa keena waa la duminaa yaa ma aqbalayni marka waa kasoo horjeednaa maba yeeli karnibo yaa maxaan samaynaynaa wixii oo ilaahay inuu qoraa maraynaa ma gurigeen laakiin waa ku jihaadi karnaa ugu dhiman karnaa le madaxweynaha waxaan u baqanaa inuu la laabto dumiskiisa masaajida naga dambeeya masaajida
waxa ku guurna ma heesano maataan nahay marasaan nahay waana rudhicaya annagana nadaxdo yaa ummadda nabi maxamed war dadkaan naga qabta dadkaan waa isku qoobsadeen annagaa nadaxo oon la arkin aan ugu dhacday war aabbahaanaa ku dhashtay oo boqol jir ku dhintay war annagaa toddobaatan jir eh ilmahaanaga annaga saaka barakacaa nala geliye war xasan shiikh iyo wixii daba socdo xasan shiikh iyo wixii daba socdo hana dhaaf gurigaan ingiriis waa sabar looga heesanaa ilaa isiyaad bar ilaa hadda xasan shiikh hana dhaaf waa laisku jahaadaa wallaahi suma wallaahi waa lagu jahaadaa gaal camal aa laisku jahaadaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhiirnaar maqayaasbar allahu akbar الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa soo bandhigaya dhibaatada shacabka muslimiinta ah ka soo gaartay duqayn cadowga uu ka geystay deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellaha hoose muuqaalkan ayaa soo gudbinaya dhibaatada dadka shacabka muslimiinta ah ee deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellaha hoose ay kala kulmeen diyaaradaha cadowga oo dhowaan duqayn ka geystay deegaankooda waxaana muuqaalka laga dheehan karaa burburka xooggan ee soo gaaray dhismayaashii deegaanka haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
masiibe iyaa ka dhiidi deegaanka farsooley oo tan amal weli jellaan arag dad masaakin eh ganacsata iskalahay dhulkaan diyaaradihii maraykanka oo laanka tala galay oo in walka burburi la ayaa burburiyeen maraykanka dhulkun ha ka duuli beladooglii ha ka kahen kan dukaan ahaayo oo dhismalaka gadaaw nin qaraabee iska leh hantida isku burburti kan dukaan kala waybsan oo maa oo lakagadaay sokorta burka bariiska ganacsiga magaalada waay kan saab waa kanaalikaasi isna nin ganacsata iskale hantidiis maanta jabar wey waa baabaaday wax buu yaadhama soo dhaafatay waa kana nin kale dukaankana dukaan kale way usan saanaa loo baabiyey diyaaradiiha saan u galeen waa baabiyeen eber waay nimankan ganacsato meel faris magaalo waay meesha haddii ana ku joogno waa faris magaalihii waa u jeedin soo dhaafa muqaayadii baarkii oo laga cashaynaya ninkii baybaw ka imaado ninkii ka imaado oo qoryoolay ka imaado marka ka imaado baraaw ka imaado ilaa meel kas ilaa xamar ka imaado muqaayadii oo baarkii dadka ka qadan jiraan way raashinka ku cuni jiraan maanta farsoolay muqaayadii oo kun lagu- lagu noolay oo wax lagu cunaay waata saana loo galay diyaaradii maraykanka u galeen soo dhaaf ma meeshan dukaan weyn ii ahaay oo bakhaar ah qofaa iska lahay ganacsata ah motoorra ugu jireen hanti ayuuna ugu jirtay saana loo baabiyey diyaariya saan u galeen dadkan cid alla cidii u danqanayso oo dhibkooda ka hadlaysa waa in loo soo gurmudaa dhibaatada ka dhacday oo deegaankan ka dhiiri masiibada ka habsatay ummaddan waa in loo soo gurmudaa cid alle ciddii aawin karto cid alle ciddii aawin karto in soo aawiso u soo gurmudto iyo adduunkuu sheegayna waa kana meeshan waa ahay dukaan kale oo bakhaar weyn ahay oo nin oo ganacsatee oo magaalada magaca ka leh waata maanta hantidii saana loo galay soo dhaaf meeshan waa ahayd meel oo dharka talliin dharka lagu tolo dadka magaalada dharka ku tashaana oo dukaan weyn oo dharka lagu tolo ahay diyaaradii saana u galeen waa duqeeyeen waa baabi'een hanti ma haysan dadkan faqr waay maanta soo dhaaf waa dukaan kale oo elektarooniki iyo shoobinka ayuu nooc laga gadan jiray biyaha caafiga bakhaar weyna ahaa wahidan eber dakum daakumaa la geliy meelihii oo gantaalada diyaaradaha ku xiran waa u jeedin godadkii qoteen ya ummaddan saana loo galay waa loo baabi oo u baabicin dadka muslimiinta doogan dheegaan may warsadaanay lahangurmud si degdega lahangurmud waa kana guryaalkan saana loo galay waa u jeedi meelaha fiiri si loo galay saana loo galay godadkan u jeedi waa kana gantaalada meesha ku dhufa diyaarada godadkii qoteen waa u jeeda cadeer meeshaan fiiri godkan weyn gantaaladii ku dhufteen waay diyaaradaha oo magaaladii muqaayada waa u jeedaa muqaayo oo raashinka dalka lagu cuni jiray waay. waa baabaasan tahay
macsaro sagaal jir gaan ah waxba oo muxuu ahaaye cusbo oo toddobaatan loor ah sokor oo sokor oo s- l- soddon loor ah soddon loor sokor ah macsaro bagaash maba xisaab maayabo matooradii ka jiraan matoorada gooni waay isuna bakhaar kale waaye lama kala goosan waaye dhib weyna igaari hadda kadibna ma ka kabsanaay bas waaye
hantidaa dhan hantidayda dhan intay taale mana ka kabsanaay waa waa dhimanaa leh maogii toddobaatan jirna waaye hadda kadibna ma tacbi kari
tuni kowsa
bahasha basaadheereen aa waqtaasaa ilaalin aa ani wadaad in la isla jiifno oo iskarab jiifno hal mar la iska dhaata aniga ado ii hodhaate aar waxaa i dhaaga dhaxay tahay ana waxaa i dhaaga bas
alxamdu shukru ilaaha mahad iskale guriguna waa naga gubtay waa nalaga jejibiyey alaabtiisa dukaanka maacuunta iyo alaabta eedana waa naga gubtay dabaa qabsada xalay annagana xalay habeennimaha ka tagna meesha ilaahay mahad asaa iskale caruurtada ii badbaaday annagana dad shacaba maataa iska nahay maatada lelalaaynaya meeshaan ummadda baabi iskeeda loogu talagelan yahay ilaahay rabbi raxmaanka marka awoodda asaa iskale
dhib uun galabsana mana waana la soomaali bas imaa waa ka awood badan waa ka xoog badan waa ka dhibkaa guryaha dhiigu dhar ma iigu jiro wax aan noogu jiro dhanba waa la basi wax aan- hadda aan qaadayno qabsanayna malaha
gurigan dadkii iska lahaay diyaaradaha maraykanka xalay garaceen dhibaato u geysteen ayagoo dhaabace waxa loola araray xamar isbitaal xamaraa jiraan ma raadinaayeen shabaab annakana rabaan anakii oo masaakiin ah iska hoogsato ah xaafada ayna joogno ayaa diyaaradda naga garaacayeen war maxaa naga rabaan yaa maxaan galabsanay maxaa dadka dhibaataynay adduun weynaha waa uu sheegaynaa dhibaatada maraykanka soomaaliya ka haayo khaasatan dadka degada gobolka shabeellaas hooseed khaasatan degmadan toortoorow iyo nawaahaqeed iyo farsooley dhibkaana laga haayaa adduunku waa uu bandhigaynaa cid alle ciddii soomaaliya arrintan ka daaqinaysa maraykan ha aragto way haddii shabaab rabaan shabaab ha raadsadaan anag shabaab maa nahay dad masaakiin ah guryahood isku joogo oo hurdaay habeenkii diyaaradu buuc buuc buuc cidan hadda goyskan dhan waxaa loola araray xamar baawuraa loo kiray saakan dad walaalahayn dariskayn ewaay waa u jeeddaa almacdeerro wadaadayn waay wax anaga oo maanta u qaban karna ma leh dadkii qaraabadii jirtay xamara u dirni warnamiyow dadkan wax u qabtaa qaraawey wax u qabtaa isbitaal geeya daaweya dhibaatadaanana haysataa
إن شاء الله تعالى وها ماشي كذا إن شاء الله تدوينها وهذا جدا أنا كو هذا جدا قالوا إن شاء الله تعالى على تهلين فرسلي وهاي كف الشيء وهو جدا وأركيسان لهين خسارة المسلمين أيو قصد وأركيسان هنتلا على تهل المسلمين إسكاله ددو شعب إسكاله شعب إسكملها مدفع لها همسدي لها بسدي وإن شاء الله تعالى وهن وهو جدا وأركيسان أنا كنا هدا وضو shacabka dowladdiisaan ahay leeyihiin wahay meesha ay ku fareen waa maqlaysa waa arkaysaan islaamkaana dadweynaha ha daawado ha arko waha meesha oo loo geystay masaakiina iska leh hantadan shacbaa iska leh abaarihii la soo maro waa og tihiin in sha allahu taala waa meesha falka laga dhaca oo dowladda ay kiriday nimankaa dowladda isku sheegaaye muslimiintaana wakiil ankan ay leeyihiin shacbigooda waxay ka dhigeen arka waay shacba ay ka dhigeen ha la arko hata meesha laga dumeeyo ha la arko islaamka horihii si loo galay ha la arko intii xuquuq islaamka ka danqanaysa waxa meesha nimankan dowladda isku sheegay ka dhigan ha la fiirso eed ha loo arko insha allahu tacaala intaasa inaan insha mimidii aanan ka hadla aan u sheega aan rabay insha allahu taala wabilahi towfiiq الأخلاق عطرا وانشر يدينا ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka askarayn khasab ah ayaa dib uga soo cusboonaatay gobolka oromiya ee dalka itoobiya haddaba maxay ka dhigan tahay in xabashidu ay sameeyaan qafaal xilli ay dagaallo culus ka soconayaan gobolka haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo alaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa iska horimaad muqdisho ku dhex maray shacab caraysan iyo maleeshiyo dhulboob ku jiray degmada waaberi ee gobolka banaadir waxay maanta martigelisay isku dhacyo u dhexeeyey shacab caraysan iyo maleeshiyaad aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya iska horimaadka ayaa yimid markii shacabka ku dhaqan degmadaasi ay sameeyeen isku soo bax ka dhan ah dhulboob kooxda riddadu ka waday xaafadda buula eelay halkaas oo dadka lagu amray in ay ka guuraan dadka shacabka ah oo ka caraysan amarka looga rarayo guryahooda ayaa si adag uga dhiidhiyey waxayna isku soo bax ballaaran ka sameeyeen aagga uu ka socday dhulboobka kooxda riddada soomaaliya ayaa maleeshiyo aad u badan kusoo daadisay xaafadda buulo eelay ee degmada waaberi waxayna maleeshiyaadkaas rasaas la dhiceen shacabka caraysan si ay u hakiyaan isku soo baxa ka dhanka ah dhulboobka shacabka caraysan ayaa iyagana adeegsanayay dhagxaan si ay u joojiyaan rasaasta nool ee ay adeegsanayeen maleeshiyada riddada dhowr qof ayaa la soo wariyey inay ku dhaawacmeen rasaasta tooska ah ee ay furayeen maleeshiyada kooxda riddada waxaana dadka dhaawacmay ka mid ah ilmo yar dadka dhulalkooda la boobayo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku waabariisteen maleeshiya oo la duldhigay rasaas dhacaysa iyo dhulboob iyaga ka dhan ah mid ka mid ah dadka warbaahinta la hadlay ayaa sheegtay in hooyo waayeel ah ay maleeshiyada riddadu ka dhaawaceen lug iyo gacan halka ay kaxaysteen wiilaal ku sugnaa goobta arrintan ayaa kusoo beegmaysaa xilli kooxda riddadu si xawli ah ku wado dhulboobka ay ka wado caasimadda xaafadda buulo eelay ee ay maanta maleeshiyada riddadu weerareen si ay u dumiyaan guryaha shacabka ayaa ka mid ah goobaha qadiimiga ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askareen khasab ah oo dib uga soo cusboonaatay gobolka oromiya ee itoobiya iyadoo etoobiya ay la tacaalayso dagaalo iyo amni darro ka jiray tigray axmaara iyo benshanguul gumus ayay dhinaca oroomiya ka soo cusboonaadeen eedeymo sheegaya in dhallinyarada loo askaraynayo si qasab ah qaarna qoyskooda lacag looga dalbanayo sii deyntooda wargeyska adis standard oo arintan falanqeyn ku sameeyey ayaa sheegay in eedeymaha ku saabsan askaraynta khasabka ah mar kale ka soo cusboonaadeen gobolka oroomiya iyadoo qoysaska qaarkood ay sheegayaan in dhallinyaradooda laga kaxaystay iyaga oo aan raalli ka ahayn adis standard waxay soo warisay laba kiis oo cusub oo ka dhacay aagga maamulada east harargehe iyo east bale oo ka tirsan gobolka oroomiya qoysasku waxay sheegeen in laba qof oo ehelkooda ah la waayey kadib markii ay ka baxeen deegaanadooda mid ka mid ah kiisaska nin ganacsada ah ayaa sheegay in walaalkiis la waayey muddo saddex maalmood ah kadibna qoyska laga dalbaday shan boqol oo kun oo bir ah si loo sii daayo waxaana loo sheegay in loo qaaday ciidan ahaan balse aan la sheegin halka lagu hayo kiis kale ayaa isna ah hooyo sheegtay in wiilkeeda oo arday ka ahaa jaamacadda jima si khasaba habeenkii looga kaxeeyey magaalada asaasa oo ku taal aagga arsi iyada oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay warbixintu waxay sheegtay in tani aysan ahayn eedayn cusub balse kii ay iyaguna jireen kiisaska askareen khasab ah xarig sharci darro ah iyo lacag baad ah dadka la sheegay in la qabtay waxaa ku jiray caruur yaryar oo xitaa qaarkood ay da-doodu ahayd kow iyo toban sano jir eedeymahan oo loo tiirinayo ciidanka federaalka itoobiya ayaa kusoo beegmaya iyadoo xaaladda amni ee itoobiya ay kasii darayso islamarkaana xiisadaha tigray dagaalka dowladda iyo fano ee gobolka axmaarada iyo rabshadaha ka jira binshanguul gumus ay weli jiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qorax madoobaad laga arkay qaybo badan oo dunida ka mid ah qorax madoobaad ayaa maanta laga arkay qaybo badan oo dunida ah iyadoo dhacdadan ay si buuxda uga muuqatay qaybo ka mid ah waqooyiga ruushka greenland iceland waqooyiga sbain iyo qayb yar oo burtuqaal ah qorax madoobaadka qayb ahaan ayaa sidoo kale laga arkay meelo kale oo yurub ah oo ay ku jiraan belgium ireland faransa switzerland itaaliya iyo dalal kale oo ka tirsan qaaradda waqooyiga ameerika qaybo ka mid ah kanada iyo waqooyi bari maraykanka ayaa iyagana arkay qorax madoobaadka kaas oo ay soo tabiyeen warbaahinta caalamka qaaradda afrika qaybo ka mid ah waqooyi galbeed afrika ayaa lagu arkay qorax madoobaadka gaar ahaan meelo ka tirsan morocco iyo algeria dadka soomaalida ah ee dalalkaasi ku nool ayaa ka mid ah kuwa tabinayay qorax madoobaadka cabdi wahaab bahadlahayntiina caawa waa inagaynta guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawo habeen jimco ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliya inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku soo dhegaysataan barnaamijka iyo qodobadii xiisaha badnaa ee ku dhex jiray inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في أمان الله واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى